Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somalilan ayaa lagu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan barashada dastuurka iyo wadaniyadda, waxaana soo qabanqaabisay Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Arrimaha Dastuurka ee Maamulka Somalilan. Tababarkan oo loo qabtay shaqaalaha Wasaaradda Ganacsiga ayaa waxa uu socday muddo saddex maalmood ah. Inta uu socday tababarka ayaa waxaa shaqaalaha lagu baray casharro la xiriira dastuurka iyo wadaniyadda. Agaasimaha xiriirka dadweynaha ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Dalxiiska Maamulka Somalilan, Ibraahin Maxamed Ismaaciil ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda tababarka uu u lahaa shaqaalaha.
Waxaan si gaar ah u hambaleynayaa Wasaaradda Dastuurka iyo Xiriirka Golayaasha oo kulankan barashada dastuurka inoo soo abaabushay weliba si gaar ah annaga nooga timid wasaaraddeedii taas waxayna siinaysaa mudnaan gaara markaa waad mahadsantihiin runtii dastuurku dee waa sharciga ugu sarreeya dalka barashadiisuna waa waajib saaran qof kasta oo muwaadin ah qofku inuu fahmo waxa uu xaqa u leeyahay iyo waxa dastuurku waddanku xaq ugu leeyahay waa halka kale soocaysa waxa uu ku doodayo iyo waxa uu runtii doonayo marka in dhammaan shaqaaloweynaha wasaaradaha muwaadiniinta dalka oo dhan la baro dastuurku waa waajib waana shaqo runtii ay ku ammaanan yihiin wasaaradda hawsha gacanta ku haysa ka wasaarad ahaan waan soo dhoweynaynaa qaab kastoo nagu soo gaarayo iyo iyo iyo si kastoo naga faa'iidaysanaba insha allah kani ka mid tahay macallinkana si gaara ayaan runtii uga mahad celinaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maamulka somalilan deeqa cabdi yuusuf oo soo xirtay tababarka ayaa shaqaalaha kula dardaarantay inay bulshada ugu adeegaan aqoonta ay barteen waxaan aad iyo aad u jecelahay uun duruusta halkaaynu ka qaadanay inaynu ku camal falno maadaama aynu nahay shaqaale dowladeed laga soo bilaabo agaasimayaasha guud ilaa de qofka ugu heesay wasaaradda dhammaan shaqaale dowladeed baynu nahay amarka aynu fulinaynaa lambar on waa amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oon uga mahad celinayno inuu sanadkan gartay in dastuurkiiyo tababarka dastuurka iyo wadaniyadda la siiyo dhammaan shaqaalaha dowladda oo ku dhow shan kun iyo dheeraad shaqaale ah culayska ay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku dhabarka u ridato idinkuna aad tihiin dadkii nala fududeeyey maadaama aad diyaar u noqoteen in ujeedada guud ee ay wasaaraddu lahayd iyo amarkaa madaxweyneha ad nala fulisaan nala dhagaysataan nala qaybisaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayna waxaa kaloo halkan uga mahad celinaya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska oo isaguna shaqo qaran ku maqan oo la ii sheegay inuu awdal ku maqan yahay agaasimihiinii guuda isaguna fasax idinkaga jira iyo kusimaha agaasimaha agaasimaha waaxda cudurda shaqaale agaasimayaasha kale iyo inta kasoo qayb gashayba dhammaantii waxaa inoo ballanaa inaynu nabadgelyada wada ilaalino dastuurka oo sharciga ugu sarreeya dalka ilaalino xuquuqdeena aynu ka eegno markaynu doonno xuquuq inaynu raadino inay dastuurku inoo ogolyahay in kale shuruucda dalka inaynu ilaalino waxay ku xidhan tahay inaynu baranno qofku waxaanu aqoonin waa u cadow agaasimaha inoo sheegay annaasu acdaa un limaa jahilu baa layidhi qof kastaaba wuxuu cadow yahay wuxuuna ka wasaarad ahaan dhammaantiinba waan idiin mahad celinaynaa shirkuna wuu inoo xidhan yahay